muujintii cutubka toddobaad
taas dabadeed waxaan arkay afar malaa'igood afarta gees oo dhulka oo xajinaya afarta dabaylood si aan dabaylu ugu dhicin dhulka ama badda ama dhirta oo waxaan arkay malaa'ig kale oo ka soo baxaysa farax ka soo baxa oo haysata shaabadda ilaaha nool oo cod weyn bay ugu dhawaaqday afartii malaa'igood oo amarka lagu siiyey inay wax yeelaan dhulka iyo badda oo waxay ku tidhi waxba ha yeelina dhulka iyo badda iyo dhirta toona jeer aannu addoommada ilaah iyaga wejiga ka shaabadayno
oo waxaan maqlay intoodii la shaabadeeyey tiradoodii waxayna ahaayeen boqol iyo afar iyo afartan kun oo intaasaa laga shaabadeeyey qabiilooyinka reer binu israa'iil oo dhan qabiilka reer yahuuda waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun qabiilka reer rubeena waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun qabiilka reer gaadna waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun qabiilka reer aasheerna waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun qabiilka reer naftaaliina waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun qabiilka reer manaasena waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun qabiilka reer simecoonna waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun qabiilka reer laawina waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun qabiilka reer iskaarna waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun qabiilka reer sebaluunna waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun qabiilka reer yuusufna waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun qabiilka reer binyamiinna waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun oo bal eeg waxyaalahaas kadib waxaan arkay dad fara badan oo aan ninna tirin karin oo lagala soo baxay quruun kasta iyo qabiil kasta iyo dad kasta iyo af kasta oo taagan carsiga hortiisa iyo wanka hortiisa iyagoo qaba khamiisyo cadcad gacmahana ku haysta caleemo timireed oo iyana waxay ku dhawaaqeen cod weyn iyagoo leh badbaado waxaa leh ilaahayaga carsiga ku fadhiya iyo wanka oo malaa'igihii oo dhammuna waxay taagnaayeen carsiga hareerihiisa iyo odayaashii iyo afartii xayawaan xiriirahooda oo carsiga hortiisii ayay ku dhaceen oo intay wejigooda dhulka saareen ayay ilaah caabudeen iyagoo leh aamiin ilaahayagu weligiis iyo weligiis hal ahaado barako iyo ammaan iyo xigmad iyo mahad iyo ciso iyo xoog iyo itaal aamiin oo odayaashii midkood baa jawaabay oo wuxuu igu yidhi kuwan khamiisyada cadcad qabaa yay yihiin xaggee bayse ka yimaadeen oo waxaan ku idhi sayidkaygiyow waa taqaan markaasuu wuxuu igu yidhi kuwana waa kuwii ka soo baxay dhibaatadii weyneed oo waxay khamiisyadoodii ku maydheen oo ku caddeeyeen dhiiggii wanka sidaas daraaddeed waxay joogaan carshigii ilaah hortiisa oo waxay isaga ugu adeegaan macbudkiisa habeen iyo maalinba oo kan carshiga ku fadhiyaana wuxuu dushooda ka dhisan doonaa daambuuggiisa oo iyana mar damba ma ay gaajoon doonaan mana ay haraadi doonaan mar dambe qaraxda iyo kulaylkuna kuma ay dhici doonaan waayo wanka carshiga bartankiisa jooga ayaa wuxuu ahaan doonaa arijirkooda oo wuxuu iyagu u hoggaamin doonaa ilaaha biyaha nolosha oo ilaahna indhahooda ilmo kastuu ka tirtiri doonaa